bashiir cilmi maxamed waxa uu ku dhashay degmada warta nabadda ee gobolka banaadir sannadkii kii waxa uu ka mid ahaa cayaartooydii ugu wanaagsanaa ee soo mara kubadda cagta dalka inta la xusuusto bashiir waxa uu ahaa shakhsi jecel inuu meel sare ka gaaro waxbarashada inkastoo uu ku hakiyey dugsi sare waxa uu dugsiga hoose ku dhammaystay iskuulkii shan iyo tobanka meey halka midka dhexe uu kaga baxay iskuulkii xamar isaga oo ugu dambayn dugsiga sare ku qaatay iskuulkii bartamaha ee ku yilay degmada boondhere kadib waxa uu u wareegay ciyaarista kubadda cagta oo uu aad u jeclaa yaraantiisii bashiir jenyo oo lagu tilmaamo qadhixihii ugu wanaagsanaa naadiga jenyo waxa uu kubadda cagta soo galay isagoo aad u yar waxa uu qayb ka ahaa dhallinyaradii ku soo shacbaxay garoommada shacabka xaafadda suuqa xoolaha ee degmada hilwaa sannadkii ayuu ka qayb galay ciyaarihii iskuullada gobollada isagoo sannadkaasi ku guulaystay ciyaarahaas isla sannadkaas waxa uu ku guulaystay horyaalka heerka labaad ee serebiida waxa uu la qaaday kooxdii la odhan jiray xamar jadiid oo markii dambe loo bixiyey badda ayuu ka mid noqday naadiga bangiga waxayna ahayd kooxdii ugu horraysay uu kala qayb galo horyaalka heerka koowaad ee dalka isagoo halkaasi ku soo bandhigay farsamooyin loo riyaaqay isla sannadka waxa u suuro gashay inuu ka mid noqdo naadiga jenyo bashiir cilmi ayaa jenyo ku soo bandhigay gooldhalin iyo kubad caawin waxayna dadkii berigaa daawan jiray ahaayeen kuwo aad u jecel hab ciyaareedkiisa intii uu joogay naadiga jenyo waxa uu kula guulaystay koobo badan sida lix koob oo jenaraal daawuud ah iyo hal horyaal waxa uu safarra ciyaareed oo dibadda kala qayb galay jenyo inkastoo uusan koobab kula guulaysan kooxihii uu dibadda kula soo ciyaaray waxaa ka mid ahaa alhilaal zamalig al ahli k c c gormahaya futbol kalaab sidoo kale naadiga horseed waxa uu kala qayb galay safarro ciyaareed oo bannaanka kulamadii uu ciyaaray waxaa ka mid ahaa cayaar faynal ah oo uu la dheelay kooxda gormahaya futbol kalaab waxaana looga adkaaday laba iyo hal inkastoo goolkii madiga ahaa uu isaga dhaliyey sannadkii waxa uu soo gabagabeeyey u ciyaarista kooxda jenya oo in muddaa ka tirsanaa sannadkii ayaa loo magacaabay xulka qaranka soomaaliya waxa uu ciyaartiisii ugu horraysay ka hortegay dalka liibiya oo uu kula ciyaaray magaalada triboli ee caasimadda dalkaas waxayna ciyaartaas ku adkaadeen natiijo labiyo hala intii uu ka tirsanaa xulka qaranka soomaaliya waxa uu ka soo ciyaaray dalal dhowra sida kenya uganda etoobiya burundi suudaan yemen tanzaniya libiya imaaraadka masar itali iyo dalal kale oo dhowra sannadkii bashiir ayaa ka tegay dalka isagoo gaaray dalka qatar halkaasi ayuu kasii ambaqaaday xirfaddiisii kubadda cagta waxa uu ku biiray kooxda lagu magacaabo alnahda oo ka dhisan dalka qatar waxa uu ka soo saaray horyaalka heerka labaad iyaga uu ku guulaystay horyaalkaasi waxa uu kooxdaasi la joogay muddo lix sanaa kadib bashiir ayaa isaga tegey kooxda alnahda waxa uuna caga dhigtay mid ka mid a kooxaha ciidamada dalka qatar isaga uu kula guulaystay afar horyaal oo ah kuwa ay ciyaaraan kooxaha ciidamada sannadkii waxaa soo idlaaday waayihiisii kubadda cagta bashiir jenyo waxa uu kubadda cagta ku guda jiray intii u dhexaysay sannadihii ilaa waana mid ka mid a laacibintii ugu wanaagsanaa ee soo mara kubadda cagta soomaaliya marka ay timaado qadka dhexe